فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad habeen walba ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa oo ah kow iyo labaatanka bishada lqacda sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah korar ku yimid khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalo maantii lagu jebiyey oo ka dhacay duleedka magaalada muuqakori ee wilaayada hiiraan barnaamijka ayaana caawa idinkugu soo gudbi doonaa dowladda federaalka oo bilowday inay dhiirogeliso in haweenka iyo ragga sameeyaan khudba siro sheegtayna in bilooyin leysin loo jari doono dadkaas tallaabooyin la yaab leh oo qorshahaas ay ku faafinayaan iyo wasiirka haweenka oo ku dhawaaqaysa ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa mid ka mid ah askartii ku dhaawacantay qaraxii maanta ee ka dhacay duleedka muqdisho oo xaqiijiyey in askar badan ay ku waxyeeloobeen qaraxaas wilaayada bakool oo ku dhawaaqday xamlo taxriid ah oo dadka lagu boorinayo inay ka qayb qaataan halganka ka socda soomaaliya waaliga wilaayadaasi oo ku dhawaaqaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa maxaannu ka ognahay taariikhda degmada kamsuuma iyo horumarka xilligan ka jira qaar ka mid ah nabadoonnada degmada oo aan waraysanaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk oo baadigoobaya boqolaal askari oo ka mid ah ciidamadooda barnaamijka waxaan ka marnay in wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa
إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeennimo isniin ay soo galayso barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan ayaan gudaha u galaynaa waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo maanta ay ka dhacay duleedka magaalada muuqokori ee wilaayada hiiraan wararkii ugu dambeeyey la helayo ayaa xaqiijinaya in la helay meydadka labiyo labaatan askari oo maanta lagu laayay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada muuqokori iyadoona wararka la helayo ay sheegayaan in dhaawac uu gaaray saddex iyo soddon askari dagaaladii maantay ka dhacay magaalada muuqakori ee lagu dilay in ka badan labaatan askari saddex iyo soddon kalena lagu dhaawac waxay imaanayaan iyadoo maalintii shalay sidaan oo kale dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ay ka dhaceen duleedka magaalada muuqakori waxaana ku geeriyooday lixdiini lix askari halka dhaawacuna uu sii cagcageynayo boqol iyo shan askari wadarta guud ee dhimashada ciidanka dowladda federaalka ka soo gaaray dagaaladaasi waxaa lagu sheegay in ka badan siddeetan askari iyo dhaawaca in ku dhow boqol iyo afartan ruux
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa dowladda federaalka oo bilowday in ay dhiirigeliso falka khudbasirada ayaan goordhow idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal duqaymo xooggan oo tobaneeyo qof ay ku shahiideen ayuu maanta kayaanka gumaystaha ka geystay jiida khaza sida ay ku warramayaan il xogeedyo caafimaad oo ka howlgala gudaha qidaaca khaza saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeymo culus ku garaacay mandiqad ee dad shacab ah ku sugnaayeen oo ku yaalo bartamaha koonfurta iyo waqooyiga jiidda wadarta guud dadka maanta oo keliya ku shahiiday jiidda khaza ayay wararku tilmaamayaan in ka badan boqol soddon iyo laba qof oo marasta reer khaza ah kuwaasoo ku kala sugnaa bartamaha koonfurta iyo waqooyiga xeyndaabka wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza ayaa dhankeeda sheegtay in tiradan ay ugu badan yihiin caruur iyo haween iyo dadyow kale oo dhaawacyo qabay islamarkaana ay ka soo gaareen duqeymo ay horey diyaaradaha maamulka yuhuudda ugu geysteen qidaaca khaza dhinaca kale in ka badan labaatan qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka nigeria ee dhaca qaaradda afrika dabli hubaysan oo aan heebtooda la garanaynin ayaa toddobaadkii hore weerar ku qaaday dad beeraley iyo kalluumaysato isugu jira oo ku noolaa gobolka borno ee ku yaala waqooyiga bari ee dalka nigeria ila wareedyo dhanka ammaanka ah iyo dadka deegaanka oo la hadlay wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegay in kooxahaasi ay dileen ugu yaraan saddex iyo labaatan qof beeraley iyo kalluumaysato ah iyagoona qaarka kale nolosha ku watay mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dableydan ay hal goob isugu keeneen dad isugu jira beeraley iyo kalluumaysato kadibna ay goobtaasi ku toogteen saddex iyo labaatan ruux oo u badan beeraley halka uu ka badbaaday nin oday ah oo markii dambe bulshada deegaanka ugu warbixiyey falkaasi gobolka borno ee dalka nigeria ayaa muddooyinkii dambe waxaa kusii kordhayey weerarada ay geysanayaan kooxo abaabulan iyagoo sidoo kale gobolkaasi laga soo calaamadeeyey in iska hor imaadyo dhex maray dadyow xoolo dhaqato ah iyo beeraley ah kuwaasi oo sababay dhimashada iyo dhaawaca dad fara badan ugu dambeyntii tobaneeyo qof ayaa ku naf waayey duufaano ku dhuftay gobollada kala duwan ee ka tirsan dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in duufaano xooggan ay ku dhufteen gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaas halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobanaan qof ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa ku dhintay gobollada maysuuri iyo kantaki ee dalka maraykanka sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaas sarkaal ka mid a dadkaas ayaana ku dhintay gobolka kantaki halka shan kalena ay ku nafwaayeen magaalada sanat lawis ee gobolka maysuuri xoogga duufaantan oo bilaabatay shalay jimcihii ayaa maalintii shalay ku fiday gobolladaas iyagoo ay geysatay khasaaro dhaawac iyo mid hantiyeed sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta gobolkaas in ka badan shan kun oo guri ayaa ku dumay duufaantan kuwaasoo intooda badan ku yaalay magaalada sanad lawis ee gobolka maysuuri waxaana samata bixinta dadkan ku xaniban guryaha hoostooda ka qayb qaadanayay in ka badan shan boqol oo koox oo ka tirsan laamaha samata bixinta ee gobolkaas duufaano kale ayaa laga digayaa inay ku dhuftaan gobollada dalka maraykanka gaar ahaan gobollada ku teedsan xeebaha atlantiga taas oo sii xoojinaysa cabsida ay qabaan dadka ku nool gobolladaas waana mid ka mid ah ayadaha allaah ee uu ku abaalmariyo addoommadiisa marka ay ku kacaan dunuub uu ka caroodo
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyadan dhegaystayaal weli isla maraynaa dowladda federaalka waxa ay dhiiragelinaysaa in haweenka iyo ragga sameeyaan khudbasiro khadiija almakhsuumi oo ah wasiirka haweenka ee dowladda federaalka ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in ay dhiiragelin u samayn doonaan dadka sameynaya falka khudbasirada waxay sheegtay in loo samayn doono leesin hal sano ah degmo kasta oo ka tirsan magaalada muqdishona looga baahan yahay wadaad ay u tagaan ragga iyo haweenka waatan khadiija almakhsuumi oo ah wasiirka waxaa loogu yeero wasaaradda haweenka ee dowladda federaalka gabdhaha soomaaliyeed u badnaan khudbasareeda loogu guursadaa ee lama ogo ma la diiwaangeliyo ee diiwaangelinta muhiim waayo qofkii ku aqbalaya inuu ku guursado khudbasareed ama official dhibaato male laakiin waxay tahay dhammaan hal system waayo waxaa jeclaan laha waxay tahay degmo walba inaa laga sameeyo shiikh oo la diiwaangeliyo oo layson la siiyo oo sanadle ah oo la dhihi kara ninkaas wuu sharciyeysan yahay sida loo ogaado adduunkana way ka jirtaa marka taasaana ku dar lahaay arrimaha sharciga qof oo shiikh ama degmo walba inaa lagu daro yuu noqon qof walba qof inuu iska meherin karo sida systemka ay u tahay qofkiin uu shahaado u haysan karo taasi waxay ahayd khadiija almakhsuumi wasiirka wasaaradda haweenka ee dowladda federaalka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla maraynaa mid ka mid ah askartii ku dhaawacantay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa wuxuu xaqiijiyey in askar badan ay ku waxyeeloobeen qaraxaas askarigan oo isagoo dhaawac ah la geeyey isbitaal ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in qaraxa uu geystay khasaare xooggan waa kan askariga oo xilli uu dhiigayo waramay والله هرتا وأركعي لكن مش هو وكتب يا مفهد قال الدياي دليرة من مش هو لبوح أدي بقلاء قفت كيف أنا جرت مع الأصحابتي قارة ضوع بدن على ويروي لكن متكلم مهل والله هو كلمه كبعد والله هرتا والله هرتا نفته معد هرتا وسعر أنا ضوع ديجي وسعر والله دورك إيوه متكس
kaasi wuxuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee maanta lagu qarxiyey afaafka hore ee xerada damaayo ee degmada hodan ee magaalada muqdisho kaasi oo lala egtay ciidan cusub oo askar qoranayey soddon ayaana halkaasi looga dilay لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaana aynu eedno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxay ku dhawaaqday xamlo taxriid ah taasi oo dadka lagu boorinayo inay ka qayb qaataan jihaadka ka socda soomaaliya kulan ka dhacay magaalada buurdhuxulne ee wilaayadaasi ayaa looga dhawaaqay arrinkan waxaana ka waramay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الله أشد بأسا وأشد تنكيلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية ما يبان فردينا ملتقى أما كلن علماء الدينكي نقبضي أخو قيب قلن آه، wilaayadii mas-uuliyiintii kulankaas oo hadafjayn haayta ama multaqahaas oo hadafshay haay ku dhawaaqis hamlo oo haragga shabaab mujaahidiin ayaa ku dhawaaqasay wilaayaadka guud ahaan hamladaas magaajan ay kun fii thakrin min thuquuri alislaami aw qaa'iban canhu bixikmatin aw bicudurin walaa takun thalitha hamladaas macno jamay buu ahaa nagoy lan jihaadka hadda socda bariga afrika ku socda khaasatan soomaaliya ku socda lan kaalinta isku qaadadaw nagoy ama lan cudurdaar ama xikmad kukuma qun nagoy oo ilaahay baan cudurdaari lan si dahaad agnagatoy hamladaas oo shicaar jiciyi infiruu khifaafan oo hiqaalan baha isagoo fufududiin dhalinyaro atiin isagoo maana maal haysataan iyo isagoo caafimaad qabtaan intaba wa hiqaalan may waa isagoo culustiin oo waayelo atiin ama may wahaa culays isku jiraan dhaqaale eh dhinac walba xamladaas waa runtii xamlo oo allah subxaana watacaala una ku rajayaana in ahdaaftii iyo tamaradii insha allahu tacaala laku dareemo waaqacga ama wilaayaadka islaamiga ah tii cadowga allah subxaana watacaala ilaahi subxaana watacaala dalka ama wadanka un hadda ku noolna soomaali ilaahi subxaana watacaala cadowgaas marka may waa nooka saaro faday kuxurayfada ilaahay ninkawaaliya ilaahay ku rajeyana insha allahu tabaaraka watacaala marka taxriidkan hadasada hadda aayado ku furfurdaan ilaahay nin sheegay may ahaa taxriidka faa'iido badan leey hadafka may buu ahaa taxriidkaasna iyo dadka in la buraarujiyo la gubaabiyo hada ilaahay baaba qur-aanka sheegay faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak nabiyullaahi maxamed alla hadlaay nabiyow dagaalan gaalada maanaa la dagaalan malka kalafow ilaa naftata ma naftata lee mas-uulka ata dadka kale jihaadkooba ku fadhaadaan adag yaama ilahay maku warsada laakiin waajibaadka adag ilaahay ka saari guday ilaahay subxaana wa tacaala markaa samay baliya waxarid ilmu'miniin hoobada ilaahay jihaadka ku waafajiyey ada mas-uuliyaddaas ada dareentay ama markaas hogaansantay haddii haddana may waa isku fadhaa mas ana lay walwadaa ma ah taxriid suubi maanaa ummadda guubaabi kici waxarid ilmu'miniin ujeedada markuuma ad casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu ilaahay subxaana wa tacaala gaalada baasjo iyo dagaaljo ilaahay meelo ha ku afjaro ilaahay subxana watacaala muslimiinta may waxaan ku reeba oo ku hiran dagaalkii iyo walayo wadan iyo xamalaadkii iyo wadan in maana ilaahay subxaana watacaala ku rooji iyo ilaahay subxaana watacaala xaqiiqa ka iyi marka insha allahu tabaaraka watacaala qur-aankan in badan ilaahay nii boori marka may ballanaa dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan wilaaya islaamiga ah ee bakool dadka ka nool xamladaas jihaadka horta faradulceen ahaay sida la ogi haddana may wahaa ama waqtiyada usa faradulceenka nagdaw mayba kumid ahaa waqtigii maana dadka muslimiinta ee wadansho walow taa ka bahaato la qobsada sida culamada islaamka sheegayaan sida maana ibnu qudaama oo kale muqniga ka guuriyo taaka dhulka muslimiinta kumada hooba la qabsada in jihaadka fardulcaag nagdo ijmaacda ato fuqahada in iska khilaafsanayna taasna maanaa taaka isku dhaafe wal taaka baniinka badbaadsanayna caalamulislaami dhan geeka may ahaa meelo yaroo mujaahidiinta roogaan caalamulislaami dadka kadha dhagaagahayoo mujaahidiintaas ya kule insha allahu taala hurka ee inta galgaali haysata marka may ahaa jihaadka marka fardulcaan waaye marka labaadna mayb waa fardulcaan nagdow waa waktiga oo dad maxaabiis ah ama qof ama majmuuc muslimiinta kumid ah cadow galanta ka dhig geeka may waha maxaabiista habsiyada eer eerahayaano may la raay cadowga usuubsadaan gawantanaba bay inkawenye maxaabiista gubuunta muslimiin layo islaamnimada lan haysada wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu billahi alcasiizi alxamiid yeena maana teeganta qodobka saddexaad may waa culummadu sheegayaan haddii amiirka muslimiinta ka dhawaaqa nafiir oo habhawl er yeena may banagdaase jihaadka fardulaanga nagde allah subxaanahu watacaala may beliyaa يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يبارها وإذا استنفرتم فانفروا حديث رسول صلى الله عليه وسلم هذه النفير يبهو فرمه ربوية هلك أميرك مسلمين تكدواق هذا ما يبقى مسلمين تهدنا ما يكسين هذا واجب انت بفرض الان جهادك كان غدا يجيك دمسترين هلابا ممغو saas dartee marka may balana walaalayaal waqti geeka may la rahay muqadasaadka islaamka la hadgudubhay baytul maqdis manaasha wala ku jar ogsantiin dadka muslimiinta erda joogaabka lanku tumad haysan ogdiin waqti geeka un adduunyo ka mashquulna oo jihaadka ku mashquulna may roog dadka muslimiinta may balana insha Allah taala hub ka qaadanan cadowga Allah subhanahu wa taala la dagaalannan wala nisku weerin insha Allah taala intaasu xamladaasna ilaahay may ba ku rajayaan insha Allah tabaaraka wa taala in gobolka guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada iyo baadiyooyinka fofog badeerta rajeyana lama qaafila yalla kawaali insha allahu taala yalla inshal qaadi qaafila maybaa ka shaqeeyi doontaa dhinigikaas degmada tijeeglow iyo xudur wali barako e qaafilana maybaa ku shaqeeyi doontaa yaana degmadan weejid iyo xudur qeybta manaan sheegada galbeedka ah iyo degmada rabdhuure marka culimaaudiinki iyo odayaashii iyo dhammaan walgorodkii may waa may lanku baahan yahay insha allahu taala in suruman barnaamijka uu suga hay ummatana may waa fariintaasi hayd la geesiyo la wacyigeliyo dadka may waa insha allahu taala dad jihaadu ilaahay subxaanahu wa taala barakaay ilaahayna may baa ku rajayana insha allahu taala wala geeka lagu gurahayo ayii soom la guraw oo hadda marka may waa xamladii inka dambaytin insha allahu taala nagada doon si un rajayaan cadow dambe oo maga kale labasada doonaan anjarna ma shaatab shaatago maga magaago yalla biyay la biyay magaago ay som la raw in maana insha an kadimbo yar rajayaan ilaahay idin shay geeka may waa waliyo haayagna male may waa insha allahu taala yoogo dubur jeediyaan hadda aragayna marka may waa insha allahu gaalada wal kula hirnaan oo ilaahay adowshii marka may waa shal gaabinaan insha allahu tabaaraka wa tacaala nafiirkaas oo caamka ana dadka muslimiinta meel kastiyo roogaan fadhagahay ku ka hooy jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay may ba weydiisadaan in cadowga allah subxaanahu wa tacaala gacmoogana ka cadaabo إلهين ودنك مسلمين دنين كسارو بيت المقدس إلهين هوراي إن شاء الله تبارك وتعالى فلسطين يوم مسلمين تجيك من الكسر لكو جمع داي لكو جمع داي عالم الإسلامي بنيالك كأه الله سبحانه وتعالى أول دار انتاس مكعلص لكن ونين امتحان هاي ما ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم امتحان أنني امتحان ما يم... أنني امتحان ما يوما إلهي سبحانه وتعالى ما يو دقيقة ما قاعدة سكن البركس ما قاعدة قال نصاص وبابيو جزاكم الله خيرا مرك واجب كان جودنا وأنا كنا إن شاء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خير جزاء انت أسا كلمة هكذا جب إن شاء الله تعالى هدف كي يقولون كنا هاي بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kaasi wuxuu ahaa sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bokoollo ku dhawaaqayay xamlad dacwi ah oo ay wilaayadiisa ah dhowaan hirgeli doonto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan qaybihiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay maxaannu ka ognahay taariikhda magaalada kamsuume iyo horumarka xilligan ka jira wariyahena maxamed qaasim ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah nabadoonnada magaalada kamsuuma nabadoon kusoo dhowow idaacadda alfurqaan waa ku dhowahay insha allahu jazaak allahu khayran ugu horreyn waxaa nooga warbixisaa oo warbixin kooban naga siisaa degmada kamsuuma halka ay kusoo bilaabatay iyo xilliga la aas-aasay warbixin naga sii jaanibkaas degmada kamsuumo xilliga la aas-aasay taariikhdeeda aaday u fog tahay tuulo dhan aa soo duntay macnihii oo dad badan ku noolaa makaama la dhihi jiray waxay ku soo jabtay kamsuumo kamsuumay soo wada degeen kamsuumana waxay ahaan jirtay qolo la yidhaahdo carab iisheeg reer cali cabdow ama shaashe cabdow iyo ibraahim unlay ayaa waxay u ahaan jirtay beer waxay gateen godadka maaragtayo laamiyada dhinacyadeeda ah carada ku yeesho godadkaas ayaa jarmanka laga gaday jarmankiiya laamigu ku samaystay sidaas daraaddeed intana waxay ka dhigeen magaalay ka dhigeen kamsuuma horta taarikhnololeedkeeda saasay ahayd waxayna ahayd meel oo maaragtayo aada u wanaagsan oo ku nool dad wanaagsan sida maaragtayo mujtamaca ku noola waxaa ka mid ahaa dadka ku shaqaysta beeraha iyo dadka xoolaha ku shaqaysto waxayna u dhaxaysay kambaniye fara badan sida maaragtayo xilligii macnaha ay soo bilaabatay iyo kontonkii meelahaasay soo bilaabatay taariikhda dambena markaa dowladdii maxamed siyaad bare waxay ahayd meel dhexe oo kambaniyaashu u dhexayso oo shaqaalo badan ka baxayo sida mashruuca la yidhaahdo sokorta juba amoyo g s b iyo somaali furud iyo m i b ayuu mashruucay u dhexaysay macnaha waxaa laga wadi jiray shaqaalaha sidii faryaamayaasha iyo makaanikayaasha iyo maaragtayo maaragtay dadka oo indheergaradka dadka aqoonta leh ayaa laga wadi jiray marka sidaas daraaddeed kamsuum waxawaaye magaalo oo aada u da'weyn waaye magaalo oo maaragtay dad oo qabiiriin ku noolaa waaye sida mujtamaca la dhihi jiray carabta waxay ku samayn jireen ganacsi waaweyn hadda ma joogaan laakiin dadkii lasoo noolaa qaara nool hadda joogo ganacsigii ayay wadaan ganacsigeedana si aad ogtahay ama aad aad u jeedo aada u horumaray horumar dheeruu sameeyey marka xaalkeeda saasoo kamsuuma maraxiisha ay soo martay iyo qaabka ay soo martay iyo hay-adihii iyo maxaa nagu sheegi kartaa
waa sheegi karaa waxaan ku sheegi karaa markay burburtay dowladda dhexe ee riddada siyaad bare markay burburtay waxay soo martay niman la yidhaahdo hogaamiye kooxeed oo kala duduwan ayay soo martay waxaan aragnay dad dhahaayo bishii boqol kun baad dhiibaysaa haddaad ku noolaato aad rabto magaalada inaad ku noolaato bishii boqol kun soomaaliya ad dhiibaysaa dad magaalada saas ku waardiyeynaya jiray saasoo lagu noolaan jiray iyo waxaa lagu noolaan jiray gabdhaha la kufsan jiray waxaa lagu noolaan jiray qof inta la dilo haddana waxaa la leeyahay xabaddii lagu dilay lacagteeda keen waan soo marnay haddana allahu mustacaan sida taasaan ugu jirno waxaa noo imaaday maxaakiimta islaamiga maxaakiimta islaamiga markay timaaday nuur ayaa noo bilowday muddo waxay nala joogeen lix bilood dadka jin bay noqdeen cid cid ka korayso ma jirin raadkii kitaabkaa bilowday kadibna ilaahay kheyr ha siiye xarakada al-shabaab ayaa noo bilaabatay maanta waxaan joognaa nimco oo aad u ballaaran oon la soo koobi karin maanta ninka dheer iyo ninka gaaban jin waaye kan madow iyo kan cad jin waaye isku mid waaye hal kursi ay wada fadhiisanayaan oo maxkamadda gartooda loo kala qaadayaa cid cid ka koraysa male magaalada waxa weeyaan magaalo oo raayada ka babanayso waaye magaalada waxay noqotay magaalo maaragtay islaami ah rag mujaahidiin badanaa u maqan rag badan oo istishaadii galaa jiro oo magaalada u dhashay oo maanta ay ku faanayso kamsom waxa waaye hooyadii jahaadka waaye kitaabka ilaahaanba haysanaabo oo nalagu maamulayaabo wax naga maqan maanta haba yaraatee male madaarisaa jirto waxaa jiro dhakhaatiira noo imaataa mar walbo waxaan ugu sii fiicannahay weli xagga nabadgelyada nabadgelyada aan haysano adduunku meel ay ka jirta male boqolkiiba boqol waay adduunka xataa boqolkii konton lama helo boqolkii boqol nabadgelyaan haysanaa maanta tuuga gacanta laga jarayaa qofkii qofku xadgudbana waa la qabsanayaa marka sidaas daraaddeedii maamulada riddada waxaan leeyahay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ha u soo laabtaan allah ha u toobadkeenaan islaamka ha isku soo dhiibaan haddii kale waxa waaye ma ogtahay meeshooda loogu tegayaa waana insha allahu tacaala raayada laga taagi doono meeshaas waana insha allah kitaabka lagu maamuli doonaa hanugu daydaa macnaa wanaagga anaga aan ku noolnahay waa gartay dhanka ganacsiga iyo dhanka maciishada magaalada ka warran bal dhanka ganacsiga iyo maciishadda maaragta dhanka ganacsiga haddaan kuu sheego aadu u horumaray macnaa ganacsiga xora laga dhigay qof walba wuxuu doonuu samaynaya oo macruuf ah munkarka lama ogolo waxyaalaha oo maaragtayo muqaadaraadka ah lama ogolo laakiin waxyaalaha macruufta ah sida raashiinka dharka iyo qudaarta wax kasto ganacsi waa moogtahay magaalada way ku kala socdaan insha allah ganacsiga waxaa noogu imaadaa intiisa badi magaalada xamar muqdisho iyo magaalada kismaayo noogu imaadaa amniga aan haysano maba la heli karaba ilaa cimrigayga intaan joogo amnigan oo kale weli ima soo marin mana moogtaa inuu naga tagana ma rabno inuu ilaahay noo ziyaadiyaan rabnaa insha allah allah saasaan ku baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiintan guul uu siiyo dadkii kale amnigan ka maqanna amnigan uu gaaraan rabnaa insha allah ilaahay saasaan ugu baryaynaa haddii ilaa yidhaha ragga safufta jooga oo mujaahidiinta waxaan dhihi lahaa cadowgiina la sabartama cadowgiina la sabartama insha allahu jahaadka kordhiya annaguna gadaashiinaan jirnaa insha allahu tacaala ducadaan idinsoo haynaa maxay ahaydoo sufuuftana insha allahu mar dhow waan ku soo biiraynaa biidni illaahi albaari waan soo soconaa idinkana ha isdhihina gadaashiina lama jira ha isdhihina gadaashiina waa la jiraa oo waan taaganna haddaan nabadoono nahay shacab haddaan nahay mujaahidiinayga garabkiinaan taagana ilaahay guul ha idin siiyo cadowgiinana la sabartama saasaan dhihi laha hadda dhinacayga waxaa fadhiya afayeenka odayaasha degmada kamsuuma ee gobolka jubbada hoose deegaan kasta ama degmo kasta waxbuu caan ku yahay kamsuuma si gaar ah waxay ugu suntantaha maa jira xagga halganka marka la fiiriyo xalka halganka marka la fiiriyo aad iyo aad waxay halganka ugu fiican tahay shabaabulmujaahidiin meesha kow raayadda la suura kamsuuma waay wiilashaayna way baxaan hadda yar waxaa la helaa guri laba wiil oo isla dhalatay ay ka shihdeen guri oo laba wiiloo isla dhalatay ay ka shiihdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda iska leh gabdhaha way garab taagan yihiin odayaasha haddaan nahayna waa garab taagannahay kamasuuma way baxdaa annaga maadaamaan nahay degmada kamasuuma xarakada waa waftii inoo soo dirtay dadkii inoo soo direen wayna soo gaareen ilaahay kheyr ha siiyo sida hadda ay noogu soo direen noola kulmayn oo noola yimaadaan mar walba mar walba in macnaha noola soo diro oo noola yimaado noola wacdiyaan rabnaa ilaan seefta haddaan soofaha la saarin oo bilaa soofa la'aan wax ma goynayso qalbiga in la soofeeyo waa in noola imaada xarakada nala soo kormeero nala ogaado degmada kamasuuma gaaraan haddaanu nahay beeraha laftooda in badarka marna waa webiga fatahadan uu soo kaca waa naga gooyaa marna roobu ilahay haddana siiyey alxamdulilaahi rabbialcaalamiin nimcaan ku jirnaa gelaydii hadda la abuuray waxay ku jirtaa afartan cashay mar haysaa labaatan maalmood hadda ka bacdi hunguri waaye gelaydii hadda sanadkii roobka dhacay la abuuray labaatan cashay mar haysaa afartan casha hadda ka bacdi hunguri waaye ma haddaas ilaahay subxaanahu wa tacaala askaleh waxaan ugu mahadcelinaynaa xarakatlshabaalmujaahidiin waxaan soo jeedin lahay marka koowaad horta webiga in nalaga xakaymeeyo nalaga xira mar walba iyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba annaga kamasuum haddaan nahay waxay biyaha nooga yimaadaan jubbada dhexe jubbada dhexe biyihii naga yimaada ayaa annaga na soo gaara oo beeraheena dalagga baabi'iyo marka koowaad horta waxaan leeyahay jubbada dhexe biyaha nooganaga soo gaaraya in nalaga xakameeye xarakada taasaan dhihi lahay qalabka hadday ama tooro ahaan lahaayeen hadday ahaan lahaayeen wixii beeraha lagu fali lahay cagabcafyadii hadday katarbiilla ahaan lahaayeen wax walba qalabna u baahannahay dad macnaha beere qodataan nahay haddii hataa dadka beeraha qodatada ee ayaan dhaxaas xarakada waxay samaysay cagafye keentay cagafye keentay shidaalay keentay cagafyadaas waa lagu falaa afar bilood ka bacda lacagta laga qaadaa dhowr sano ayaa xarakada waxay noo soo dirtay cagafyo oo beeraha noo falo beertaada waa lagu falaa waa lagaa tegaa waa lagu qoraa fasalka markuu kuu soo go'o ayaa lacagta iska bixinaysaa shidaalaa la keenay shidaalkii waa nala siiyey beeryahan ku waraabsannay markii fasalkii ilaahay uu soo gooyey oo nimca la helay wixii yaraa manaashidaalka nala siina waa iska bixinay marka waxaan xarakada iyo walaayada aan ka codsan lahayn sidii oo kale in macnaha anaga noola garab istaaga maadaama beerqodoto aan nahay kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah nabadoonnada magaalada kamsuumah oo inooga waramayey taariikhda magaalada kamsuumah iyo horumarka xilligan ka jira waxaana waraystay waryaheena maxamed qaasim
لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag xildhibaanada dowladda federaalk ayaa waxay bilaabeen in ay baafiyaan boqolaal askar ah kuwaasi oo nolol iyo geeri midna aan lagu haynin xildhibaan xasan maxamed oo loo yaqaano xildhibaan firimba ayaa wuxuu sheegay in boqolaal ka mid ah ciidanka dowladda federaalk aan nolol iyo geeri midna lagu haynin wuxuu kaloo ka hadlay fashilka saddexda sano ah kadib haysta xasan sheekh maxmuud madaxweynaha dowladda federaalk iyo meelihii ugu dambeeyey ee lagala wareegayay dowladda federaalk askartoodana ku jabeen waa kan firimbi oo af ka furtay meesha naga dambeysa hotelkan naga dambeeya madaxtooye gadaashiisa ah wasiirka amniga doodisoo fadhiya iyo wasaarad wasiirka amniga ah iyo talaash ciidanka jooga waa ti lagu soo galay dalka gadaasheena oo magaciis muxuu ahaa filaros hotel s y l meesha ku yaal madaxtooye baabkiisa ahna way duduusantahay hadda waa tii labada qarxiyoo la galay waxaa la galay liido hotel liido waa tii la galay oo dalka lagu baabiyey taasoo jeer la galay taxasyo madaxweynaha ah hotel xayaat waa tii la baabiyo eber laga dhigay ma- garoonka magaalada muqdisho maalmo bahoobiyaa lagu soo garaac maalcadee waa tin adduunku inay ka digaleen daari kama soo degi karaan maalmo dhan ay xirnaayeen waaweyn lagu soo garaacayay oo rooweyga ay ku soo dhacayeen eh, la garaacay waxaa arkaysa hadda waxaa la la'yahay taliyo ciidan ciidanka soo hor istaaga waxaa ka dhacay taliyaasha ciidamada soo hor istaaga waa tan la dilayo ciidamada la qoray sida khaldan loo qoray ee qabyaalada loo qoray ee meelaha laga keenay aan la garanaynin ee la soo ururiyey ayaa ciidanka laga soo buuxiyey dabka ciidankana waa qaabka ciidanka loo soo qoraa sabab u ah lama hadli karaan sababta way dilayaanba Way dhacdaa, taliyaal badan baa la dilay tani ugu dambeeya hadda insha Allah lagu dada socota taas waa taas madaxweynaha wuxuu tagay dhulsumare wuu saddex bilood buu soo fadhiyey isagoo lugan laalaadinaya oo daalkii soo laabay ayuu halkan imaaday cusub in wax ka dhacay waa ilaa hadda saraakiisha iyo hubkii qaranka ilaa hadda waa la la'yahay boqolaal ciidan Soomaaliya la la'yahay nolol igeri lama hayo taliyaalkii taliyuhu u muhiimsanaa hogaaminaya ciidanka aan la haynin ogtahay ilaa hadda nolol igeri wax sheegaya aan la haynin aadaya waalna taliya ciidankii oo meesha jooga wax ku dhaca waa la socotaa masaajid cadaguud wax ka dhaca waa la socotaa waxa tuulooyinka la qabto oo dhan dib loo qabso waa la socotaa afarta buudo hadda shabaab baa qabsada shabeellada hoose ah sabiib iyo canoole meelo ugu muhiimsanaa ee laga kowtalana maalin noqotay shabaab baa haysta caawa wuxuu ka hadlay walaalkay ciidamaha haddayna jirin ani guddi maalidan ku jiraa toddobaatan iyo lix kun oo ciidanka soomaaliya mishaar ku qaata guddi maalidan ku jira bajetka anaa sameeya waa toddobaatan iyo lix kun oo booliis iyo military iyo iyo iyo nabad sugid iyo asluub ah ee mishaarka soomaaliya lagu siiya kama hadlayo ciidanka daawiisha dowlad goboleeda kama hadlayo lix meel admis ka baxday kudhaaya ka baxday buurgaaway ka baxday cabdulbiroole ka baxday madhamaad ol erborka ka baxday ceelwaaqay ka baxday waxay ka baxday greenway bay ka baxday inta inta waxaa la waayay hal askari ciidanka geeyaa la waayay ciidanka daraawiista jubbaland dib- ayaa ayaa dib ula wareegay sharcigana waxaa ku qoran meel walba ciidamada admis ay ka baxaan ciidanka dowlad federaalka idaa saxiixaysa OB inuu la wareego waay ciidan la wareegaa la waayay waxaa jira shabeellada dhex hoo- hoose meelo la dudumiyey oo ciidan la wareegay la waayey oo kaamam aha oo burundi ay ka baxeen oo markii wax la wareegay la waayey dab la qabaysiyo la xerada saan shabaab la wareegin ciidankanu ka soo baxay dab la qabaysiyaa jira laga soo tegay ilaa iyo a- afar sadhow waaweyn ah taasna waa factis ruuxii aan kuu sheeg waxaad halkaas waa halka ciidanka waxaa kuu soo haray fashilka ciidanka haysta waa qaabka magacaabista taliyaasha waxaa maqlaysaa taliyaasha ciidanka taliyuu u hore dawaagu ah waa laga qaaday xilka ibraahim xudiin baa la keenay hadda ibraahim xudiin baa laga qaaday taliya kale lagu soo celiyay odawaa ah hadduu odawaa shaqo fiican hayay maxaa marka looga qaadaya war waa warkood hadduu marka hore shaqo fiican hayay oo dalka u shaqaynayay maxaa looga qaadaya waxaa laga qaaday taliya shub taliyaha ciidanka hadda waa lagu soo celiyey oo taliya asluubta ah waxaa hadda miiska saaran oo laleeyahay waa la- waa mahasa- mahasaaa taliyaha la- taliyihii hore fadhiyaa laga qaaday mahasaabaad baa la keenay mahasaabaad marka la keenay hadda waa laga qaaday sanboloshaa la geeyey haddana khamiis hadda waa ogeed golaha wasiirada waa la geenaya dacdada waa la socotaan sanboloshaa mahasaabaad lagu soo celinaya waa leeyahay madaxweynaha joyskiisa hata taliyanimada waa wax shaksi ku salaysan maaha wax dadku dooranaya qaabku u dooranayo suu ku dooranayo xataa si miisaaman ma aha askari hadda imaaday oo dabla ah ayaa janna hore laga siinaya nin labaatan sano joogay oo jiid hore ku jirayna dablo weeyaan taas waa taas waxaa kuu soo haray wadankan ciidanka markii dowladda farmaajo ay tegaysa lagu wareejinay maxaa aan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay ahayd admis inay baxdo ciidan kale aan la keenin madaxweyne hadda wuxuu codsaday ciidan caloosho shaqaystayaal ah baarlamaan lama marsiin heshiis maaha madaxweyne markuu noo imaanaya annaga wuxuu yidhi baddaana laga qaatay ethoobiyaana qabsanaysa dekedaa la bixiyey baarlamaankaas ay heshiis ma arki kartaan xasaasi waa ka dhacaysa arrintan abiye baa idili gaaray ismaaciil cumar geelaa gaaray ugu qaaday saasaan kusoo badbaaday soomaaliya maanta i badbaadiya oo uu dhahay waa caadifooday baarlamaanka soomaaliya seefti waa la qaaday soomaaliya ha noolaato waa la ansixiyey wixii waxay ahaayeen dhegeystayaal bay ahaayeen wixii annaga aan lahayn bad baa een, ciidanka iyo badda soomaaliya laidin ilaalinayaaba shidaal iyo kalluumaysi kheyraadkana in la qaato ahaaba wax baarlamaan la keenana ma aha waxyaabaha khatarta ah intaa marka kuu sii daro ciidanka waa la siyaasadeeyey qaranjabka fiiri so- see u dhici karta adaan ku weydiinaya taliyaha ciidanka iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidanka aadan iyo waalijoogo shan kun oo ciidan haysta inay shabaab ka cararaan see ku dhici karta hadduu ciidanka booral u hayo oo ciidan uu jiro maxaa keenaya in la dhaho reer hebelay jufeeblaaya soo gurmo toddobaatan iyo lix kun oo ciidan loo hayo hadduu ciidanka dhisan yahay oo dagaalama toddobaatan iyo lix kun oo ciidan soomaaliya la hayo maxaa qabiil oo aadaya kaasi wuxuu ahaa xildhibaan firimbi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo baafinayey boqolaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalk uu sheegay in nolol iyo geeri midna aan lagu haynin
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku sii siqaynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor maslax uga hadlayaa xabagta
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى حلقتنا caawa waxaan ku qaadanaynaa xabagta ee geedka xabagta khaasatan midda cadaada ayaan ka hadli doonaa xabagta cadaada waa walax dabiici ah oo ka yimaada dheecaanka noocyada geedaha qaarkood ee waxay leedahay faa'iidooyin iyo waxtar badan oo xagga cuntada dawada iyo warshadaynta intaba xabagta cadaada waa isku dhafka kan ee glycoprotein iyo polysaccharides oo ah xabkaha waxayna ku milmaan biyaha inkastoo aysan ahayn il weyn oo faytamiinaad badan iyo macdin badan leh haddana waxay yeelan kartaa qaar ka mid ah nafaqooyinka soo socda ee faytamiinada xabagta dabiiciga ah ay yeelan karto waxaa ka mid ah vitamin c kuwaas oo muhiim u ah jirka iyo caafimaadka maqaarka ee macdinta waxaa laga helaa macdinta sida calcium magnesium iyo potassium kuwaas oo muhiim u ah lafaha murqaha iyo shaqada neerfayaasha faa'iidooyinka caafimaad ee xabagta cadaada ay leedahay kow waxay ka caawin kartaa dadka hoos u dhigista heerarka kolestaroolka iyo ka hortagga cudurrada wadnaha iyo xididada dhiigga iyadoo yaraynaysa nuugista kolestaroolka iyo asidka baylka ee xidmaha ama mindhicrada labo waxay ka caawin kartaa xakamaynta heerarka sonkorta dhiigga iyo ka hortagga sonkorowga iyadoo hoos u dhigaysa dheefshiidka iyo nuugista karbohaydraydyada iyo hagaajinta dareenka insuliinta saddex waxay kaa caawin kartaa kor u qaadidda caafimaadka dheefshiidka iyo ka hortagga calool istaagga shubanka iyo cudurrada mindhicrada bararka iyadoo kordhinaysa qadarka iyo tayada walxaha saxarada iyo kor u qaadista koritaanka bakteeriyada faa'iidada u leh mindhicrada afar waxay kaa caawin kartaa kor u qaadidda habka difaaca jirka iyo ka hortagga caabugyada iyadoo kicinaysa soo saarista unugyada difaaca jirka iyo cytokines iyo habaynta dhaqdhaqaaqa unugyada dilaaga dabiiciga ah iyo macrophageska waxa loo yaqaano shan waxay kaa caawin kartaa hagaajinta caafimaadka maqaarka waxayna ka hortagi kartaa gabowga iyadoo kordhinaysa fuuqbaha iyo baraha maqaarka uu yeesho waxayna yaraynaysaa saameynta laalaabyada jirka iyo hoos u dhaca jirka baniaadamka ku dhaca lix waxay kaa caawin kartaa ilaalinta beerka iyo ka hortagga dhaawaca beerka iyadoo yaraynaysa walbahaarka oksaydka iyo bararka beerka iyo kor u qaadidda sunsaarista iyo dib u soo nooleynta unugyada beerka ee qaab isticmaalka xabkada ee waxaa laga isticmaali karaa qadar yar oo dhexdhexaad ah wax cilad ah ama dhibaato ahna ma lahan ay u keeni karto dadka wuurey iyo nuujin intaban way isticmaali karaan wax dhibaato ah kuma sugnaanin ee dhanka kale ee xabkaha waxay yeelan kartaa ee waxyeelooyin dhibaatooyin yaryar sida gaaska dibiryo iyo labalabo gaar ahaan marka la qaato qiyaas badan ama xaddi badan qofka markuu isticmaalo ee waxaa kaloo ay faragelin kartaa nuugista daawooyinka qaarkood dadka daawooyinka kale isticmaala sida amoxyclin iyo antibiotikada kale ee markay isticmaalayan waxaa habboon inay la tashtaan dhakhtarkooda ka hor intaydan qaadan xabkada cadaada ee wax kaloo dhibaato ana laguma soo werin aad iyo aad ayaa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo kulanti dambe maqalka barnaamijkan la mid ah intaynu ka gaarayno waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي